والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إلهي بان مهدله إنه سور كجليي inaynu maanta isugu nimaadno machadka daaruliimaan innaka oo dhegaysan doona kalaamka alleh iyo kalaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa aynu nasiib u helay in aynu ku marti qaadno sheekh cabdikariim xasan xoosh inuu inoo soo jeediyo mawduuc ama muxaadaro tarbawi ah oo ciwaankeedu yahay binaau lusrati almuslima cawaamiluhaa wa muqawimaatuha isaga oo uu cinwaanku yahay cinwaan waasac oo fadfaad ah laakiin haddana insha allahu tacaala sheekhu waxyaabaha ugu muhiimadda badan ee mawduuca soo hoosgelaya ayuu inoo soo jeedin doonaa runtii macadka daaruliimaanna sharaf iyo wanaag ayay u tahay inay culimmadu soo booqdaan bayna alxiini waalaakhar oo ay muxaadaraadka ka jeediyaan innakana waxa weeyaan waxa inoo habboon oo munaasab inoo ah inaynu ka faa'iidaysano oo aynu waxa weeyaan aynu mashaacirteenna iyo dareenkeenna iyo dhegaheennaba usoo jeedino tawjiihaadka layna siinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa inaynu noqono aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah waxa ay muxaadaradan tarbawigii ka dhacaysaa macadkan maanta oo jimco ah taariikhduna ay tahay laba iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol iyo shan iyo labaatanka hijiriyada oo waafaqsan koob iyo tobanka bisha juun labada kun iyo afarta waktigaas ayaa muxaadaradani biidni lmawla tabaaraka wa tacaala ku qabsoomaysa halkan waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh cabdilkariim falyatafadal mashkuuran ma'juura wixii su-aalaa waa la soo gudbin doonaa iyagoo maktuub ah marka waxaynu isku dayi doonaa inta ugu waktiga ugu dambeeya iminka waktigu waxa weeya waa afarta iyo labaatan ilaa shanta iyo rubuc muxaadarada ayay noo socon doonta insha allah rubuca ugu dambeeyana dhowrka su-aalood ee ugu muhiimsan ayaanu sheekha u bandhigi doonaa inuu inooga jawaabo falyatafadal jazahu llahu khayra
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار موضوع المحاضره oo ku saabsanaa binaa-ul usra waxaynu ka dooranaynaa qeybta ugu muhiimsan oo ah xuquuqu zawjayn labada markaa ruux ee isqabaa xaqa ay isku leeyihiin ayaa maadaama mawduucu ballaaran yahay aynu ku gaabsan doonaa insha allahu tacaala ugu horeyn guurka waxaa la yidhaahdaa waa nicma ilaahay nicmooyinkiisa ka mida oo inagu galladaystay ilaahayna wuxuu inoo sharciyeeyey guur guurkaasoo ay ku jirto masaalix iyo faa'iidooyin badani ay ku jiraan ayuu ilaahay inoo sharciyey marka waa nicma nicmooyinka adduunyada yacni markaa nicmooyinka ugu war wanaagsan ka mid ah ee dunyawiga ah nicmooyinka ugu fiicfiican ka mid ah guurku weeyaan saas aawoodee waxaynu arkaynaa adilada sharciga oo inagu boorinaysa inagu dhiiri gelinaysa waxa guurka la yidhaahdo nabiguna wuxu uhi sala allahu alayh wasalam yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum ilbaa'ata falyatazawaj ururkii dhalinyaradw si idinka mid ee guur awoodaa ha guursado waman lam yastatic facalayhi bisawm ka guurka awoodi waayaa soon hala yimaado ha soomo
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج maxaa yeelay suurku agadu lilbasar aragga waa u dhowris badan yahay wa axsanu lilfarj xubinta sarankana waa u ilaalin badan yahay saas yadaa buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam marka maadaama guurku ay tahay shay shareecadu ay banaysay oo inagu boorisay oo inagu dhiiri gelisay ahlucilmiguna marka ay yidhaahdeen guurku ma waajib baa ciddii awoodi karaysa mise waa sunne laba qowl ay ka leeyihiin taasi waxay tilmaamaysaa sida guurka shareecadu u weynaysay ee u adkaysay ayay tilmaamaysa marka haddaba labada ruux ee isqabaa ninka iyo qofka dumari waxay isku leeyihiin xuquuq mid waliba ka kale wuxuu ku leeyahay xaq xuquuqda ay isku leeyihiin waxaa saaran mid waliba xaqa uu ka kale kuleeyahay inuu dhowro oo ilaaliyo ayaa saaran adilada inoo sheegaysa inay xuquuq isku leeyihiinna waa badan yihiin marka mid waliba ka kale xaq buu ku leeyahay labada ruux mid walba markaa waajibka saaran inuu ka soo baxo weeyaan si ay raallihaanshaha ilaahay u helaan ha yeeshe mas-uuliyadda iyo waxa leh ragga ayaa leh o ilahay waxau hi arijaalu qawaamuuna calى الnisaءi bima fadla allahu bacdahm calى bacdi wabima anfaquu min amwaalihim raggu waxay yihiin qaar mas-uul ka ah dumarka laba umuurood baa labadaba ay uga mas-uul yihiin waa mid a marka hore ayuu ilahay ragga iyo dumarka kala fadilay bima fadla allahu bacdahm calى bacd xagga abuurka iyo xagga awoodda iyo xagga caqliga mid walba lagu kala fadilay marka maadaama ragga markaa la fadilay mas-uuliyaddii iyo maamulkii guriga waa inay markaa iyaga looga dambeeyaa oo iyagu ay yeeshaan waayo adilada sharciga waxaa kusoo aroortay in dumarka xagga caqligooda in markaa nuqsaani ku jirto maa ra-aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba lidilubin minkuna marka maadaama ay sidaas tahay wixii mas-uuliyad guud ah ragga ayaa iskale nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a rag liibaani maayaan umuurahoodii uga mas-uul dhigay dumar ama qof dumara shayga labaad ee sababay inay mas-uuliyadda yeeshaan waxa weeye wabima anfaquu min amwaalihim masruufka iyo mariinka iyo meherka intaba raggaa lagu leeyahay marka maadaama xoolahoodii ay ka masruufayaan oo iyaga masruufku ku waajibayo oo mariinku ku waajibayo oo meherku ku waajibayo oo intaba inay bixiyaan ay tahay taasina waa shayga labaad ee sababaya inay mas-uuliyadda yeeshaan qofka dumari xataa hadday tahay mid taajirada oo xoola haysata xoolay haysata la odhan maayo waxaa la odhanaya masruufkii soosii ninkii waxaa la odhanaya waa inaad masruufkii bixisaa waajib bay kugu tahay xoolay haysataa iyo yani wax lamida masruufki kaga dhici maayo haddayna iyadu ka casin iyadu haddaynay ka dhaafin oo ka saamixin waa mid masruufkii ilaaba ilaa ay leedahay marka xaqa uu ninku ku leeyahay qofka dumara waa wen yahay labada xuquuqood male insha allahu tacaala waa sheegi doonaa waxaana adilada sharciga kusoo aroortay xuquuqda ninku siday u weyn tahay ee uu qofka dumara ku leeyahay oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد qof qof inuu u sujuudo mid yani u banaan ma aha walaw kana axadu yanbagi an yasjuda liaxadi laamartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha licidami xaqihi calayha haddii qof in loo sujuudaa ay banaanaan lahayd qofka dumar ayaan waxaan amri lahaa buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam inay ninkeeda u sujuudo xaqa uu ku leeyahay weynaanshaha uu weyn yahay daraaddeed xadiiskuna waa xadiis saxiixa weeye waxaa kale uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waladii nafsii biyadihi low kana min qadamihi ilaa mafraqi ra'sihi qurxatu tanbajisu bilqayxi waasadiidi uma istaqbalathu falaxasathu ma addat xaqahu xadiis kaloo saxiixi waxa uu sheegayaa inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan ku dhaartay kay gacan kay naftaydu gacantiisa ku jirte oo ilaahay ah baan ku dhaartay haddii ninka ilaa markaa adinkiisa laga soo bilaabo ilaa madaxiisa kala barkiisa laga gaaro ay booga ku yaaliin iyo nabaro malax iyo dheecaan burqanaya oo qofka dumari carabkeeda ay ku leefleefto oo kaga dhammayso hadday sidaas yeeli lahayd dhici maysee hadday laakiin dhici lahayd xaqeedii xaqii uu ku lahaa may gudatee xaqii uu ninku ku lahaa may gudateen baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam taasna waxay tilmaamaysaa xaqa ninku siduu u wen yahay ayay tilmaamaysaa maadaama markaa la tilmaamay arrinkaa dadku aynay awoodi karaynin xataa hadday samayn lahayd miday xaqii ninka ku gudan lahayd inaynu ahayn oo xaqiisi wax dhinaan lahaaye xadiis kaloo saxiixi waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam qof dumara ayuu arkay dabeedna waxa uu ku yidhi adaatu zawjin anti nin miyaad leedahay adigu markaasay waxay tidhi ha markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yihi fakayfa anti lahu sidaad u tahay qaalat ma aaluhu ilaa maa cajaztu canhu kama gaabiya bay tidhi maqlistaan maqlayo iyo shaqayntaan u shaqaynayo waxaan kari waayo mooyaane wax kale kalama gaabiye bimacnaa wax kastaba oo aan awoodi karayo oo u sameeya nabigu wuxuu ku jawaabay sala allahu alayh wasalam انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك waxaad eegtaa meeshaad isaga ka joogto maxaa yeelay waa jannadaadii iyo naartaadii bimacnaa waa waxaad jannada ku gelaysay ama waxaad naarta ku gelaysay wey xadiiskaasna waa xadiis saxiixa sheekh albanina waa saxiixiyey marka taasna waxay tilmaamaysaa calaa kulli xaal xaqa uu ninku ku leeyahay qofka dumara siduu u wen yahay ayay tilmaamaysa xuquuqda uu ninku kuleeyahay haddaba waxaa ka mid ah tafsiil ahaan umuuro dhowra kow inay maqasho ninka oo wixii aan macsi ahayn inay ku maqasho ku ateecdo ugu horeyn waa xaqa uu ninku kuleeyahay qofka dumara waana macnihii qawaamadu ay keensanaysa iyo mas-uuliyadda inay uga dambayso taas weyi waxaana lagu sifeeyey dumarka wan wanaagsan inay yihiin qaar raggooda ateecaya faالصaalixaatu qanisaatu xaafidaatu lilgayri bima xafida allah dumarka wan wanaagsani waxa weeye waa qaar marka ateecaya ilaahayna waa ateecayaanoo waa maqlayaan iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam kadibna waxay maqlayaan oo ateecayaan ninkooda qabana waa maqlayaan oo waa ateecayaan qofka dumar ee wanaagsan sifooyinka lagu sifeeye waxaa ka mid ah tutiicuhu idaa amar way maqlaysaa hadduu ate hadduu markaa way maqlaysaa waa ateecaysaa hadduu amro oo wuxuu faro waa yeelaysaa wixii laakiin macsiya oo dembiya in cidnaba lagu ateeco ma banaana hadday tahay hadday nin tahay iyo hadday cid kale tahay cidnaba laguma ateeci karo wixii dembi ah waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uri inama asaacatu fi lmacruuf xadiiska saxiixaynka in kaleba maahe yani ateecitaanku waxa uu ku sugan yahay waxa wanaagsan oo wixii wanaagsan baa la ysku ateecaa laakiin wixii aan wanaagsanayn in cidnaba lagu ateeca ma aha waxa kale uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska imaam axmed musnad kusoo wariyey isagoo saxiixa isaguna saxiixa ah laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma ateecayo ilaha khaaliqa ah caasiyitaanka la caasiyayo cid makhluuqa lagu ateeci maayo laga yeeli maayo bimacnaa in laga yeelo ma aha sidaas ayaa nabigu sala allahu alayhi wasalam marka uu yihi marka wixii aan dembi ahayn ee ninku uu amro ama uu faro waa inay maqashaayo ateecdaa qodobka labaad waa in markaa nafti nafteeda aynay u diidin oo hadduu markaa doono oo siraajka ugu yeedho waa inay yeeshaa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa ui ida daca rajulu marcatahu ila firashihi facabat fabaata gadbana calayha lacanatha almalaa'ikatu xata tusbex xadiiska saxiixaynka nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam hadduu ninku qofka dumare uu qabo uu ugu yeedho siraashkiisa ugu yeedho oo gogasha ugu yeedho oo dabeedna ay diido fabaata gadbaana calayha dabeedna uu waa beriisto oo habeenkii sidaa ku baryo isagoo u caraysan lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbex malaa'igtu waa nacdashaa qofkaa dumara ilamahiyo ay ka waabariisanayso inay malaa'igta habaarayso nacdalayso ayaa nabigu sheegay sala allahu alayhi wasalam fabaata kadbana waxaa laga fahmaya goortu inay habeen tahay laakiin shardi ma aha habeennimado keliya shardi ma aha ee xaalad kasta oo uu yeedho oo uu firaashkiisa ugu yeedho waxa waajib ku ah inay ateecdo ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato yani midnaba marka waxa marnaba inay diiddo ma aha habeen iyo maalina farqi ma kale laha lagamana qaadanayo in xukunkani ku taabsan yahay habeenka oo keliya waayo wuxuu ku soo arooray haalibkii sidii ahayd buu usoo arooray oo sida badan ee haalibka ah yani arrinka noocaas oo kale habeenkii baa la sameeya laakiin waxa weeye maalin haddii ay dhacdona waxa weeye waa la mid waayo culammadu waxay yidhahdeen akhbaarta ku soo aroortay iyo axaadiista ku soo aroortay sidii khaalibka ah iyadoo waafaqsan nafhu mukhaalafo lagama qaato marka fabaata lagama qaadanayo waktigii aan habeenka ahayn in aanu la mid ahayn laga qaadan maayo laakiin qofka dumari shay xaaraana inay markaa ninkii ka yeesho ma aha oo iyadoo caado qabta hadduu is yidhaahdo utag inay u ogolaataa uma banaana waayo ilaahay waxa uhi walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaan dembiga ha isku kaashanina ayaa ilaahay yidhi waxaa kaloo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man ataa xaa'idan aw imra'atan fi duburiha أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم xadiiska sunankii xaakim soo wariyeen waxa uu tilmaamayaa ninka u taga oo bimacnaa u galmooda qof dumara oo caado qabta u galmooda amaba qof dumara yacni uga taga meesha aan ubadka laga helin oo duburta uga taga ama waxa weeye u taga oo qabta waxaweeye nin yacni kaahina oo faaliyo ah oo dadka qeybka ka warrama ama curaafaysta ah oo wax weydiiya oo yidhahda waxaya waxaa iga warran baadi baa iga luntay iga warran waxan baa dhacaya iga warran oo dabeedna waxa uu sheega rumaysta faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alayh wasalam saddexduba waa ka gaaloobeen wixii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo dejiyey xadiiskaasna waxa uu tilmaamayaa in ay tahay dembi kabaa'ir oo weyn qofkii dumare caadada qabtay galmada loo galmoonayaa inay banaanayn oo ay ka mid tahay dunuubta kabaa'irta waaweyn in waxa weeye meesha aan ubadka laga helin in looga tagaana waa duburtee iyaduna inay kabaa'iru dunuub ka mid taho dembiyada kuwooda waaweyn ka mid tahay ba xadiisku sheegaya ilahayna wuxu uhi nisaaukum xarsun lakum faatuu xarsakum anna shi'tum nisaaukum dumarkiinu xarsun lakum beer bay idinka idin yihiin oo beerta saraca laga beerto ayay dumarkii shabahaano waxa weeyaan waa meel ubadka laga beerto o laga sarcado faatuu xarsakum anna shi'tum beertiina waxa uga waxa uga tagtaan meeshaa doontaan bimacnaa qaabkaa doontaan ugu taga mar hadduu yahay meeshaa uga tegaysaan oo uga galmoonaysaan meesha ubadka laga helo xubinta taranka ay tahay qaabka a ugu tegaysaan yani iyadu farqi ma kale laha laakiin waa inay ku koobnaataa xubinta taranko keliya waa inay ku koobnaataa waa inay mawdic kale ahayd markaa qofkii dumar ahayd inay ninka ka yeesho inuu uga tago xubinta taranka meelaan ahayn oo duburta uga tago waa inayna ka yeelin inay ka yeeshaana uma banaana iyadoo caado qabta inuu u tagaa inay ka yeeshaana uma banaana oo u ogolaato maalin ramadaan iyadoo sooman inuu u tago ay soonkii markaas sidaa ku jabana inay u ogolaataa uma banaana umuuraha dhammaantoodna waxay gudagelayaan dembigii oo laysku caawinayo dembiga in laysku caawiyaana mid banaan ma aha walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan waxaa la yidhahdaa beri baa waxa dhacday nin qaadiya ayaa qof dumari u timi markaasaa waxaa la ku tidhi qaadi waxaan ku weydiiyey kabta sidee loo gashadaa markaasuu dee sidaas markaa toosan baa loo gashadaa dee sida kaluu ninkani doonayaa bay tihi inay u gashado bimacnaa waxa weeye waxay tilmaamaysaa oo ka dacwoonaysaa xubintii taranka meelaan ahayn inuu doonayo inay uga inuu uga tago marka ta noocaas oo kale calaa kulli xaal inay ka yeesho ma aha dembigiina qayb bay ku leedahay oo ma aha dembiga mar miduu ninkoo keli yeelanayo hadday waxyaalaha noocaasa ka yeesho soontii rabadaan cudurdaar la-aan in lagu jabiyo yacni markaa kama yeelayo laakiin soonkii sunnaha ahaa haddii ay sooman tahay oo ayna idan u qaadan waa jabin karaa marka horena isaga oo ninku jooga soon sunnaha inay iska soomto aan loo fasixin dee uma banaana oo nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa tasum ilmar'atu wa bacluha shaahidun ila biidnih qof dumar iyo inay soomin yacni soon sunno ah iyada oo ninkeedu joogo inuu ufasaxo mooye si kale yaanu uso yaynay u soomin marka waxaa laga qaadanaya xaaladda uu maqan yahay inay soon sunna iska soomi karto laakiin xaaladda uu joogo ayaa waxaa la yidhi waa in waxa weeye ayna idan la-aanteed soon sunna ah inay soomin amaa soonkii ramadaan isagu idan uma baahna oy oo wuxuu ilaahay waajibiyey waajibkii ilaahay gudashada la gudanayaana bini aadam in looga fasax qaato mid u ba- baahan maaha amarka amar baa ka horreeya wey marka taana sidaas iyada ah weeyaan waxyaalaha marka xuquuqda uu ninku ku leeyahay qofka dumara waxaa ka mid ah inay xoolihiisa u ilaaliso ubadkiisana inay u dhawrto inay si wanaagsan u rabayso waxyaalaha noocaasi waxay tahay wax waajib ku ah marka weeyaan waxaana ku soo arooray adilada qaarkood oo nabigu sala allahu alayh wasalam inoogu tilmaamayo walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha qofka dumari waxay mas-uul ka tahay oo ilaalinaysaa guriga ninkeeda ayay ilaalinaysaa oo mas-uul ka tahay mas-uuliyadda ay mas-uulka ka tahayna waa la weydiin doonaa marka waxaa soo gudagelaya inay xoolihiisii u dhowrto oo u ilaaliso axaadiista qaarkood oo sii tilmaamaysaa taasna waa jirta iyo inay gurigii markaas sii ilaaliso oo sii dhowrto ubadkiisa laftiisa laftooda waa inay u ilaalisaa ee u dhowrtaa tarbiyadoodana waa inay hagaajisaa oo nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam dumar waxaa ugu khayr badan dumarka quraysheed waa dumarka ugu ilaalin badan khayru nisaain rakibna libila nisaau quraysh dumar awr fuulay oo awr koray waxaa ugu khayr badan dumarka quraysheed ninna marka waa ugu ilaalin badan yihiin xoolihiisa iyo waxa uu haysto waana ugu markaa dhimirsan yihiin oo ugu naxariis iyo dhimirsanaan badan yihiin yacni zawjkooda iyo ninkooda waxyaalaha soo gudagelaya tarbiyada wanaagsan in ubadka marka ay rabayso waa inay khayrka iyo wanaagga amartaa waa inay akhlaaqda wanaagsan amartaa waa inay salaadii amartaa waa in markaa aynay tusin waxyaala xunxun aynay una ogolaan umuuraha noocaas oo dhami waa soo gudagelayaan ubadkii waxa weeye cayda in la baro iyo in habaarka la baro iyo waxyaalaha noocaas oo dhanna waxay kamid tahay tarbiyada xun bay kamid tahay ilmihii oo dhaqan xun la baraayo weeyaan weliba dumarku in badan oo kamidii yacni marka cayda iyo habaarka marka carruurta waa baraan waxyaalaha ay ku markaa cadaab mudanayaan dumar badanna waxaa kamid ah cayda badan iyo habaarka badan ayaa kamid a saynu xadiis markaa dib ka sheegi doono marka hadalka wanaagsan in la baro ubadka hadal wanaagsan la maqashiiyo yacni laga ilaaliyo waxa xun markaa in loo ogolaado ama wax xun la baro ama la maqashiiyo waxyaalaha noocaas oo dhan waa in laga dhowraayo o laga ilaaliya xuquuqda ninku ku leeyahay qofka dumara waxaa kamid ah inay wanaagga uu ninku u galay waa inay ka shukri naqdaa oo ay qirtaa waa inay ka abaalka darin nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay iطalactu cala ahli الnaar fara-aytu aksara ahliha الnisaa naartii baan daalacday oo arkay buu yihi dabeedna waxaan arkay dadka naarta ku jira inay dumarku ugu fara badan yihiin markaasa waxaa lagu yihi rasuulka ilaahay ow maxaa sababay inay dumarku ugu bataan cidda naarta gelaysa markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi bikufrihinna gaalnimada ay la yimaadeen daraaddeed bay ku gelayaan waxay yidhahdeen ayakfurna billaah ma ilaahay bay ka gaaloobayaan rasuulka ilaahayow sala allahu alayhi wasalam markaasuu nabigu wuxuu ku jawaabay takfurna alcashiira ama yakfurna alcashiira wayuksirna allacna waxa ay waxay ka abaalka darayaan nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam yakfurna alcashiira wayuksirna allacna ninkii bay ka abaalka darayaan nicmada iyo abaalka uu galay waxaynay fara badinayaan nacdasha waxa la yidhahdana waa badinayaan waa cayba iyo habaarka ayay badinayaan cayba iyo habaarka ayay badinayaan marka laba qodob buu sheegay oo labadaba naarta ay ku gelayaan dumarku labadaa qodob waxay yihiin waa midda koowaada inay ka abaalka darayaan ninkii oo aynay u shukri naqaynin markaa nicmadii ninku u geystay waa inay ka shukri naqaan nabiguna wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah kaan dadka u shukri naqin ilahayna uma shukri naqo oo hadduu dadkiiba u shukri naqi waayo ilahayna u shukri naqi maayo marka taana waxay tilmaamaysaa hadduu xaqii ninka qofka dumari ay gudan weydo ay u shukri naqi weydo inay ilaahay xaqiisina aynay gudanaynin oo aynay u shukri naqayn marka waxa weeye cala kulli xaal waa in nicmada markaa ninka u geystay waa inay qirtaa oo waa in arrinkaa ay aqoonsataa waxaanu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam iyaakuna wakufr wakufra almuncimiin iyaakuna wakufra almuncimiin waxaan dumara u idinka digayaa ciddii idin nicmaysay ee wanaagga idin samaysay inaad ka abaalka dartaan faqulnaa yaa rasuula allahi wamaa kufru lmuncimiin maxay yihiin kuwa waxaway wanaagga sameeyey abaalka darka laga abaalka daraya maxay yihiin qaala lacala ixdaakuna tatulu aymatuha bayna abawayha wa tacnasu fayarzuqaha allahu caza wajala zawjan wayarzuqaha minhu maala wawalada fatalqabu lgadbata faraaxat taqulu ma ra'aytu minhu yawma khayra qatu xadiis saxiixa wuxuu ku soo arooray ou nabigu sala allahu alayh wasalam tilmaamay wuxuu yihi waxaa laga yaabaa dumarkiina mid ka mid ah guur la-aan inay ku dheeraato oo muddo doore la guursan waayo oo iyadoo waxa weeye markaa muddo doore la guursan waayey oo inay guur beeshaba ku sigatay inuu ilaahay nin ku arsaaqo oo nin siiyo ayaa laga yaabaa ninkaana waxa weeye uu ilaahay ka siiyo xoolo iyo ubad labadaba marka waxa weeye xaaladda ayadoo ku sugan oo ilaahay nicmadaa siiyey oo dumar asaajeedii laga yaabo marka inay rag la yihiin oo carruur la yihiin ayaa waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mida intay caroorto inay tidhaahdo weligay wax khayra iyo wanaaga marnaba kaama arag marka taa wuxuu ku tilmaamay nabigu sala allahu alayh wasalam inay tahay abaalka dar la abaalka darayo oo nicmadii laga abaalka darayo inay tahay buu nabigu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam qofka dumar inay tidhahdo maa ra'aytu minhu yawman khayran qatu ama maa ra'aytu khayran minka qatu wax khayra weligeyba kaama arag waa nicmadii ninka oo laga abaalka darayo weeyaan hana ku ibro qaadato dumarka la midka ah ee guur beelay ee ubad beelay ee laga yaabo marka waxa weeye inayna ka qurux badnayn oo qaarkood laga yaabo inay kaba qurux badan yihiin yani kuwaas ha ku cibro qaadato nicmada ilahayna ha ku shukri naqdo waxaa kaloo xadiis saxiixa nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam laa yadkulu ljanata min annisa ila kaqadri hada alguraabi maca hadihi lgirbaan waxa uu nabigu arkay sala allahu alayh wasalam tuke yacni afka iyo addimadaba markaa cas markaasuu uhi tukahaasi sida uu ku yahay tukayaasha kale bimacnaa uu wax yar uu yahay marka tukayaasha kale loo eego ayaa inta jannada dumarka ka gelaysana ay ka tahay yani dumarka dhexdeeda bimacnaa tukaha waxa weeye kuwa afka cas ee waxa weeye marka adimada manshaha cas tukayaasha aad bay ugu yar yihiin marka waxa weeye tukaha adimada cas ee afka casi siduu markaa yani uu dhexdooda ku yahay tukayaasha ayaa dumarka waxa jannada ka gelayaana ay dumarka dhexdooda ku yihiin bimacnaa wax yar weeyaan waxa jannada gelaya ayuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiiskaasna waxa weeye nasaa-i baa cishratu nisa kusoo wariyey waana xadiis saxiixa weeyaan marka qofka dumara waxa saaran in waxa weeye aynu nicmadii ka abalka darin oo hadday xumaan mar aragto la kulanto ama xumaanta la kulanto ninkii in wanaaggii hore uu galay waa inayna ku ilaawin waxyaalaha sababa in nicmada laga abalka darano waxaa ka mid ah cid nicmada adduunyada uga dooroon oo dheefta ay ka heshay ay ka badan tahay in loo hanqal taago sideedana waxaaba jirta wixii diin ku saabsan cidda kaa sarraysa ee kaaga mudan ee kaaga wanaagsan ayaa waxa weeye la jantaa ayaa la kantaa oo waxa weeye la jeclaysaa oo loo hanqaltaaga si aad xaaladiis oo kale aada ugu sugnaato wanaagga uu la yimi oo kale aada ula timaado laakiin wixii adduunye ku saabsan cidda kaa sarraysa lama eega cidda kaa hoosaysa la eega qofka dumari hadday eegto dumarka waxa weye nicmada adduunyada ka nicmada badan ee ka ladnaanta badan ee ka xoolaha badan ee waxa weeye loo yani marka aada iyo aad yani wax fara badan marka nasiibka adduunyada laga siiyey hadday kuwa eegto ay ta hebl heblaayo guryaha la siiyey heblaayo waxan kalaa la siiyey heblaayo xaj baa la geeyey heblaayo waxan baa la geeyey hadday waxyaalaha noocaas oo kale eegto adiga laguma geyn waxa dhicaysa markaa nicmadii l ay heshay inay xaqirto ay tidhahdo waxamad helin marka wixii adduunye ku saabsan cidda ka hoosaysa leega oo waayo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa tanduru اndurوا ilى man huwa asfla minkm wla tndurوا man huwa fوqaكm اndurوا ilى man huwa asfla minkm cidda idinka hoosaysa eega waa waxa adduunyada ku saabsan cidda idinka saraysa ha eegina fadalika ajdaru anla taasaa waxay u mudan tahay inaydaan yasin oo xaqirin nicmada uu ilaahay korkiina ku galladaysay waayo ruux kasta oo nicmo la siiyey cid waxa weeye nicmada la siiyey ay kasii badan tahay baa jirta marka hadduu mid waliba eego ka ka nicmada badan wuxuu soranaya adigu waxa weeye nicmo maad helin adigu wanaag ma haysatid laakiin mid kasta oo dhibaataysan hadduu eego mid ka liitaa inuu jiro nicmadii ilahay waa qiraya markaad eegto xanuun haddaad ka cabanayso waxaa jira qaar kaa xanuun badan laxaadada qaar haddaad ka cabanayso waxaa jira qaar kaa daran oo waxaa laga yaabaa mid haddaad laadahay qaar laba la baa jira laba laxaad la laba haddaad laadahay qaar saddex la baa jira xanuun haddaad ka cabanayso xanuunkoodu qaar uu kaa daran yahay baa jira xanuunku hadduu kugu wen yahay oo aanad markaa waxa weeye shaqo iyo wax lamida qaban karaynin oo aanad shaqaysan karaynin qaar waxa weeye xanuunku dhul dhigay oo aan kaadida suulida la gaadhin baa jira marka waxa weeye nicmada ilaahay sida markaa loogu shukurnaqaya waxay noqonaysaa inaad eegto kolba cidda kaa liidata marka dumarkii haddii xagga ragga la eego ninku hadduu kugu dabeecad adag yahay waxaa jira dumar haya rag ka dabeecad daran haddii faqriga dhibaato aad ka cabanaysa waxa jira qaar idinka daran marka waxa weeye mar kasta oo marka kaa kaa liita aada eegto ee xagga adduunyada kaaga liita nicmada uu ilaahay kugu nicmeeyeyna waad qiraysaa waad ku shukrinaqaysaa nicmada ninkaagu markaa kuu sameeyeyna waad qiraysaa laakiin wixii diin ku saabsan cidda kaa sarraysa ee kaa mudan baa la eegaa si aad u higsato oo aad markaa khayrka aad uga siyaadiso oo aad khayr u koransato waxyaalaha xuquuqda ee ninku kuleeyahay qofka dumara waxaa kamid ah inaynay gurigiisa u fasixin cid uu nacayo oo uu karaahiyaysanayo waa inaynay u ogolaan hadday og tahay ciddaas inuu karaahiyaysanayo o nacayo waa inay gurigiisa usoo dayna u ogolaan gurigana waa inaynay ka bixin iyadaan loo fasixin waa in guriga aynay ka bixin ilahay wuxu uhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiina ku nagaada dumarow quruxdiinana ha u bandhigina sida markaa jaahiliyadii iyo wax magaratadii horeba quruxdooda ay u bandhigi jireen waxau nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ina lakum calayhina an laa yuطicna furushakum axada takrahuun xuquuqda markaa ay raggu idinku leeyihiin dumara waxaa kamid a in waxa weeye furaashyada ragga aydan ku fadhiisin ciday nacayaan oo nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ina lakum ragow waxay idiin sugnaaday calayhina dumarka korkooda waa ku leedihiin an laa yuuticna inayna ku fadhiisin furushakum furaashyadiina axadan takrahuuna axad aad nacaysaan waana xadiis saxiixa xadiiska kale oo saxiixaynku waxa uu tilmaamaya walaa ta'danu fii baytihi wahuwa shaahidun ilaa biidnih gurigiisana u fasixi mayso isagoo jooga cid markaa u fasaxay mooyaane cid kale hadduu maqan yahayna waxa weeye cidu nacayo ufasixi mayso gurigiisa saas aawadeed xataa aabbaha iyo hooyadu uma banaana inay qofka dumara amraan inay ninkeeda markaa caasido oo haddii aabbaha iyo hooyadu ay amraan inay qofka dumari ninka caasido oo maqli waydo waxay taasi noqonaysaa dembi waajibna waxaa ku ah inay ninkeeda maqasho ayaa waajib ku ah oo aynay aabaheed iyo hooyadeed maqal waayo ninku xaqa uu ku leeyahay qofka dumara waa ka wen yahay xaqa aabbaheed iyo hooyadeed ku leeyihiin sharciga in la raacana waajiba sharciguna sidaas yada ayuu markaa xaaladda iska hor yimaadaan uu u kala horraysiiyey oo u kala markaa fadilay saas aawadeed nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa weyna kusoo maray haddii qof qof inuu usujuuda ay banaan tahay qofka dumar ayaan waxaan amri lahaa inay ninkeeda usujuudo marka waxa weeye aabba iyo hooye lama sheegin axaadiis kaleo sidaas iyada ayidaysa oo tilmaamaysana waa jirta xuquuqda ninku ku leeyahay qofka dumara waxaa kaloo kamid ah inaynay weydiisanin inuu furo ninku allahuma ilaa markaa dhibaato adag oo ay ugu sabri kari weyda mooyaane si kale waa inaynay u codsanin inuu ninku furo rasuulku waxa yihi sala allahu alayh wasalam ayuma imra'atin sa'lat zawjaha طalaaqan fii gayri ma ba'sin faxaraamun calayha rayxatu ljanna xadiiska sunanka iyo imaam axmed ba soo wariyena saxiixi waxa uu tilmaamaya qof dumara oo kasta oo ninkeeda ka codsato oo weydiisato inuu furo waxaan dhibaata ku sugnayn oo bimacnaa aynay u sabri kari waayin inuu ku furo yani codsata faxaraamun calayha raa'ixatu ljanna burta jannadu xaaraan bay ka tahay buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam tanna inay gashaa waxay ka tahay xaaraan xadiiskaasna waa saxiix xuquuqda ninku ku leeyahay qofka dumara waxaa kamid ah inaynay ninka dhibin aynay xumaato ku samayn waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa tu'di imra'atun zawjaha fi dunya ila ila qalat zawjatuhu min alxuuri alciini ila qalat zawjatuhu min alxuuri alciini laa tu'diihi qaatalaki illaahu fainama huwa cindaka dakhiilun cindaki dakhiilun yuushiki yuushiku an yufaariqaki ilayna rasuulku waxau ihi sala allahu alayh wasalam qof dumari nin ma dhinto ma ma dhibto qof dumari nin adduunyada kuma dhibto hadday dhibtona gabadha xuuralciinta ahee jannada loogu diyaariyaa waxay tidhaahdaa laa tu'diihi qaatalaki illaahu ilaahay ha ku halaago ha ku nacdale ha dhibin bay tidhaahdaa waayo agtaada wuxuu ku yahay ninkani marti waxaana markaa laga yaabaa dhowaan inuu kaa yimaado ayaa laga yaabaa ee ha dhibin ilahay markaa ha ku halaagay saasay u habaartaa xadiiskaasna waa xadiis saxiixa marka qofka dumar inay ninkeeda dhibtaana mid u banaan ma aha sidaas iyadaabay markaa xaaraan uga tahay waxyaabaha kale xuquuqda soo guda gelaya waxaa kamid ah mucaasharo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan inay kula dhaqanto weji furan inay kula dhaqanto waxyaalo markaa uu karaahiyeysanayo wax lamida inayna markaa tusin in waxa weeye weji wanaagsan ay ku qaabisho weji furan inay ku qaabisho yani waxyaalaha noocaas oo iyadana markaa waxwe raggana looga baahan yahay ayaa dumarkana sidaasi leeg inay la yimaadaan ay saaran tahay wax dulmiya inaanu ku samaynin baa kamid a xuquuqda marka waxa qofka dumari ninka ku leedahay haddaynu iyadana markaa sheegno waxaa kamid ah inaanu dulmiyin waxay ka mid tahay xuquuqda qofka dumari ninka ku leedahay waayo dulmigu waa xaraam mana banaana saas si leeg waa in dembi la-aantii ayna ku garaacin dulmigay soo guda gelaysaa waa in wejiga aanu ka garaacin oo xaaladda khalad xataa ay samayso oo ay garaac mutaysato waa in wejiga waxa kaga aanu kaga dhufan waa in markaa garaac barar keensanaya waa inaanu ku yani ku dhufan oo rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa waxa uu ku tilmaamay garaaca bararka keensanaya in la garaaca qofka dumara inay banaanayn ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam markaa u sheegay oo rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam wastawsu binnisaai khayra fa inahuna cawaanin cindakum dumarka dardaarankan xaalkooda iyo shanigooda idinka dardaarmayo aqbala wastawsu binnisaai khayra waxaa looga jeedaa ay aqbaluu wasiyatii lakum fi amri nisa yani umuuraha markaa dumarka dardaarankan idinka dardaarmayo khayr idinkula dardaarmayo taa aqbala ayaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam fa inahuna cawaanin cindakum maxaa yeelay dumarku waxay ahaadeen agtiina qaar lasoo qafaashay bay marka ahaadeen bimacnaa waxa weeye dadka lasoo qafaashay si waxa weeye cidda soo qafaalashay siday yani markaa ugu taliyaan uu yeelaayo ayaa dumarkaas siday ugu tali sidaa ugu talisaan bay yeelayaan bimacnaa shabah bay ku leeyihiin oo gees bay ka shabahan baa looga jeedaa taasna waxaa laga qaataa saacada marka waxawa ragga la ateecaya siday waajibka u tahay laysa tamlikuna minhuna shay-an gayra dalik ila an yaatiina bifaaxishatin mubayina waxaan taa ahayn yani xaggooda markaa kama awoodaan oo kama kari kartaan bimacnaa waxa weye wanaag inaad kula dhaqataan unbaa idin saaran inay xumaan cad la yimaadaan mooyaane inaad xumaystaan ma lihidin fain fa'alna fahjuruhuna fi lmadaajici hadday yeelaan oo xumaan ay la yimaadaan yani firaashyada gudahooda markaa kaga dheeraada bimacnaa ha u galmoonina oo waxaad ciqaab uga dhigtaan inaad galmadii markaa ka daysaan wadribuhuna darban gayra mubarixin waxa garaacdaan garaacaan waxba bararinayn oo aan jidhka barar ku keensanayn garaaca jidka dilaacinayaana isaguna ma banaana oo haddaan bararkii yaraa ma banaanay jidhka wixii garaac jidhka wixii dilaacinayayna iyaduna marka ma banaana fain aطacnakum fala tabquu calayhina sabiila hadday idin maqlaan oo ay ka waanjoobaan marka xumaantii iyo marka madaxtaagii wax kale markaa ha ka doonina alaa ina lakum cala nisaa'ikum xaqa walinisaaikum calaykum xaqa idinku xaq baa ku leedihiin dumarkiina dumarkiinuna markaa xaq bay idinka idinku leeyihiin faama xaqukum cala nisaa'ikum falaa yuطicna furushakum man takrahuuna xuquuqda aad ku leedihiin dumarkiina waxaa ka mid ah inaynay ku fadhiisinin firaashyadiina cid aad nacaysaan walaa ya'danna fi fii buyuutikunna liman takrahuuna aynay u fasixinna yani guryihiina cidaa markaa karaahiyaysanaysaan alaa waxaquhuna calaykum an tuxsinuu ilayhina fi kiswatihina wa ta'amihina xaqooda idinku leeyina waxa weeye inaad u samaysaan wanaag yani mariinkooda iyo masruufkoodaba xadiiskaasna waa xadiis saxiixa marka in la dulmo la dulmiyo oo la garaaca dumarkii ma banaana waa in loo dulqaataa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu inoo sheegay dumarka in laga abuuray feer qaloocan marka haddii la israa feedha feedha qaloocan toosiya waa markaa waa jabaysaa feedhu marka waxa weeye yani in loo dulqaato ayaa markaa taasna laga qaadanaya oo loo sabro oo la qiyaaso markaa wanaagga iyo xumaanta oo qaladka markaa dumarka xaggooda ka imanaya loo qiyaaso wanaagga badan ee dumarka laga helaayo rasuulkuna wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha aakar nin waxa weeye markaa muumini yaanu u nicin qof dumara oo iimaan leh yaanu nicin waayo hadduu dabeecad iyo akhlaaq ku naco oo ku karaahiyaysto mid kaleu ku jeclaanaya yani waxa weeye qofku khalad iyo saxba waa leeyahay waa in khaladkiisoo keliya aanu ku muuqane waa in wanaagiisa iyo markaa waxa weeye wanaagaad kala kulantayna waa inuu ku muuqdaa waa inaad ogaataa qaar kaa daran inay jabaan qofka dumar hadday kugu dhibaato badan tahay waxaad eegtaa markaa ragga dumarka ka dhibaatada badan qaba yani saas eeg dumarka ka shidada badan ee ka dhibaatada badan ragga qaba markaa taa eeg si aad nicmada ilaahay kuugu nicmeeyey aada ugu shak shukri naqdo aada u garwaaqsato aada ogaato marka ilahay nicmo wanaagsan inuu kusiiyo waxaana markaa ragga ugu khayr badan yani ragga marka waxa weeye dumarkooda iyo ehelkooda ugu wanaaga badan baa ugu khayr badan saas aawadeed xusnu lcushra dhaqan wanaagsan waa in raggu kula dhaqmaan dumarka sida dumarku markaa ragga dhaqan wanaagsan inay kula dhaqmaan ay u tahay waa inay ragguna taasoo kale ay kula dhaqmaan waa inay weji furan kula dhaqmaan waa in hadal wanaagsan ay kula dhaqmaan waa in marka waxa weeye araybe aray uu ka dewacsan yahay ay kula hadlaan yani dhaqanka waa in la hagaajiya wacaashiruhuna bilmacruuf ilahay waxa u yihi dumarka waxaa kula dhaqantaan si wanaagsan fain karigtumuhuna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayra kasiira haddaa waxa weeye wax ku nacdaan waxaa laga yaabaa khayr badan inuu ku jiro ayaa suurowda marka waxa weeye in saas lagu daayo maaha oo laga tago waxa kalou ilahay yihi walahuna alay waxa uu kalou ilahay yihi walahuna alaykum walahuna calaykum mil walahunna mithlu aladii calaykum bilmacruuf waxa markaa dumarka u sugnaaday oo waa- u waajibay waxa ragga ugu waajibay wax la mida ayaa dumarkana ragga ugu waajibay oo waxaa looga jeeda bimacnaa dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo xuquuqda dhammaanteed ma aha yani taacada iyo markaa mas-uuliyadda iyo waxyaala ay raggu la gaar yihiin baa jira laakiin waxa weeye waxaa laga tilmaamaya dhaqan wanaagga walirijaali calayhina daraja saas aawadeed ba ilaahay waxau yihi raggu markaa darajo ayay ka leeyihiin yani dumarka oo ay ka mudan yihiin saas aawoodee waa ka xuquuq badan yihiin nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yihi alkalimatu ayiba sadaqa marka waxa weeye kelimadda wanaagsan dadka kale sida marka waxa weye kelimada wanaagsan inaad ugu tidhahdo ay sadaqadii khayr u tahay oo ad xaaskaaga inaad kelimada wanaagsan ku tidhaahdaana ay sadaqad u tahay wejiga furan saas in la adilo caama oo marka waxa boorinaysa ayaa jirta marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yihi khayrukum khayrukum liahlih waxaa idinku khayr badan cidda ehelkiina marka ugu wanaagsan wa ana khayrukum liahlii aniguna waxa weeye ehelkayga waan idinku wanaagsanahay oo waxaan ahay ruuxa xaaskiisa ugu wanaagsan ayaan ahay buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waxyaalaha soo gudagalaya waxaa ka mid ah xuquuqda markaa dumarku ay ragga ku leeyihiin mariinka iyo masruufka xadiiska horena waa inoo sheegayey waxaquhuna calaykum an tuxsinuu ilayhina fi kiswatihina wa tacaamihina marka masruufkooda iyo mariinkooda in la hagaajiyo taas iyadii waxay ka mid tahay xuquuqda markaa dumarku ay ragga ku leeyihiin oo in loo guda ay tahay axaadiista qaarna waxay sheegaysaa an tutcimaha idaa tacimta wa an taksuuha ida ktafayt goortaad wax cunto inaad iyadana wax siiso xuquuqday kugu leedahay ka mid tahay goortaad wax gashato ama dhar iibsato aad iyadana inaad dhar u iibiso xuquuqday kugu leedahay ka mid tahay waajibaadka kale markaa dumarka u waajibay waxaa ka mid ah inuu waxa weeye ninku dhowrsoonaanta inuu u sababo oo u galmoodo meesha ubadka xubinta taranka uga galmoodo xuquuqda ay ragga ku leeyihiin bay ka mid tahay oo galmo iyo gasiin ragga waa ku leeyihiin taasna waxa weeye shuruudihii hore aynu usoo sheegnay ayaa ku sugan oo iyadoo caado qabta ama nifaas qabta inaan loo tegin oo loo galmoon meesha marka waxaweye looga galmoonayana xubinta taranka inay noqoto meel kale aynay noqon shuruudaha caynkaasina waxa wey waa ku jiraan shuruudaha caynkaasina waa ku jiraan waxyaala halkaas soo gudagalaya waxaa ka mid ah inaanu muddo fara badan ninku ka maqnaanin xaaskiisa waxaana muddada ugu badan uu ka maqnaanaya ay tahay afar bilood ilaa lix bilood ayuu ka maqnaanaya cudurdaar marka waxa weeye laga yani markaa qaahiro laga soo bixi kari waayo mooyaane haddii farta xaggeeda aan laga haysanin waxa weeye muddada wax ka badan in laga maqnaado ma aha muddada wax ka badan in laga maqnaado ma aha waxaana soo arooray qasas macruufa oo marka cumar bnu khadaab waktigiisii dhacay oo cumar bnu khadaab markaa ragga jihaadka qabanaya oo odhan jiray afar bilood wax ka badan ma maqnaan kartaan waa inaad soo noqotaan dabeedna saas yadaa ohan jiray xuquuqda qofka dumar ninka ku leedahay waxaa ka mid ah in waxa weeye uu xurmeeyo oo qadariyo oo uu sharfo dadka eheliyadeeda ah ee qaraabadeeda ah taasina waxay ka mid tahay xuquuqda dumarku ay ragga ku leeyihiin ayay ka mid tahay nabiguna sala allahu alayh wasalam wax kale iska daaye dumarkii saaxiibka la ahaan jiray khadiija ayaa iyadoo khadiija dhimatay ayuu haddana qadarin jiray oo uu soo dhoweyn jiray oo uu hadiyada siin jiray yani taasina waxay tilmaamaysaa sida markaa qofka dumara cidday isku cindanaayeen ama saaxiibba ha la ahaayeen ama qaraabadeeda ha ahaayeen in la sharfo la karaameeyo la qadariyo ayay markaa taasina ka mid tahay waxyaalaha kale ee baabkaa la sii xidhiidha waxaa ka mid a ninkii hadduu markaa qabo dhowr dumara inuu u cadaalad sameeyo oo waxa weeye hadday tahay mariinka iyo masruufka iyo waxa weeye waxyaalaha noocaas oo dhan inuu ugu cadaalad sameeyo ayaa waajib ah wala in tastatiicu an tacdiluu bayna الnisaءi walaw xarastum falaa tamilu kula اlmayli fatadaruha kalmucallaqa ilahay waxau yihi walan tastatiicu an tacdiluu bayna الnisaa kari maysaano ma awoodaysaan inaad dumarka dhexdooda u cadaalad samaysaan falaa tamilu kula اlmayli fatadaruha kalmucallaqa ha ilanina ila dhammaanteed ha ka ilanina oo dabeedna aad ka tagtaan iyagoo sidii wax markaa lasoo laalaadiyey oo kale ah si aan taasi u dhicin bimacnaa waxa weeye qofkii dumar ahayd waa in markaa la dhowraa oo la ilaaliyaa oo xaqeedii la mariyaa oo loo cadaalad sameeya cadaaladduna waxay tahay cadaaladda daahirka la awoodi karayo hadday tahay waxa la siinayo yani mariinka iyo masruufka iyo ashyaada lamidkaa taas yadaa baa laga hadlaya ama waxa weeye jacaylka qalbiga qalbigu inuu gees u iisho taas iyadu waxa weeye qofka mukalafkuma aha waayo rasuul lahi maxamed sala allahu alayh wasalam dumarka waa u cadaalad samayn jiray rasuul lahi maxamed sala allahu alayh wasalam haddana waxa weeye dumarka caaisha ayuu ugu jeclaa sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyaba uu sheegayo in lagu yidhi ayu nnaasi axabu ilayka dadyaad ugu jeceshahay qaala caaishatu caaishaan ugu jeclahay buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam caaisha ayaan ugu jeclahay qaaluu min arijaali xagga ragga ayaa marka ayaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabaheed baan ugu jeclay buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam marka in dumarkii loo cadaalad sameeyo oo aan loo kala eexan taasina waxay ka mid tahay waajibaadka ragga saaran bay ka mid tahay bale aayaadka qur-aanka yani waxa weeye waxaa lagu xidhay banaanaanshaha uu banaanaanayo qof dumar oo kale in la guursado oo gabadh labaad in la guursado ama mid saddexaad ama mid afraad tacadudku banaanaanshaha uu banaanaanayo oo sharti waxaa looga dhigay in markaa la filaayo ama la rajaynayo in loo cadaalad samaynayo laakiin haddii la filaayo inaan loo cadaalad samaynayn waxaan loo jeedaa cadaaladdii daahirka ahayd ee la awoodi karaayey ee mariinka iyo masruufka iyo ashyaada lamidka ah ee muuqata lagu cadaalad samaynayo taas waxa weeye haddii la filayo inaan loo cadaalad samayn karaynin ninku gabadh labaad inuu guursadaaba uma banaana ruuxa isla markaa uma cadaalad samayn karaysid inuu mid labaad guursadaa mid u banaan maaha marka shardi waxa waa banaanaanshaha u banaanaanayo tacadudku oo dhowr dumara in la guursadaa banaanaanshaha u banaanaanayo waxa shardi u ah in waxa weeye la filaayo la rajaynaayo in loo cadaalad samaynayo waxaana ku soo arooray waciide iyo goodiyo oo nabigu sala allahu alayh wasalam marka uu sheegay ninka laba dumara qaba oan labadii dumara u cadaalad samaynin aakhire wuxuu yimaadaa isagoo gees u qallooca isagoo gees u qallooca ayuu aakhiro yimaadaa saas aawadeed waajib waxa ah ciddii waxa weeye markaa dhowr dumara qabta waxa waajibkua inay u cadaalad samayso hadday tahay habeen dixitaanka iyo hadday tahay waxaw mariinka iyo hadday tahay masruufka iyo waxyaalaha lamidka ah in lagu cadaalad sameeyo ayaa waajiba taas iyadaaba waajiba haddii kale waxay noqonaysaa dulmi dulmigana waxa weeye ciribtiisu waa xun tahay waxaana markaa uu sababaa naar ayuu dulmigu sababaa itaquu dulma fa ina dulma dulmaatun yawma alqiyaama rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam dulmiga waxa la iska ilaaliya waayo dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaame ayuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam marka calaa kulli xaal xuquuqda aynu ka warranay ee ragga iyo dumarku ay isku leeyihiin qayb ka midi waa xuquuq la wadaago oo ragga iyo dumarka mid walba saaran qaybna waxa weye waa xuquuq ragga keliya saaran qaybna waa xuquuq dumarka keliya saaran nooc kastaba wale saddexda qaybood way qaybsamaan xuquuq mushtaraka xuquuq ragga iyo dumarku wadaagaan iyo xuquuq marka waxa raggoo keligii la gaar yahay oo saaran iyo xuquuq dumarka oo keligii la gaar yahay oo saaran saddexdaa qaybood ayay u qaybsamaan yani waana ka warranay oo jumlo ahaan yani xuquuqdaas waa ka warranay marka calaa kulli xaal taas iyadaa waa in lagu dadaalaa ninkii waxyaalaha saaran waxaa ka mid ah qofka dumari shareecadii haddayna markaa aqoon u lahayn oo waajibaadkeedii aynay garanaynin inuu baro waxay ka mid tahay xuquuqda saaran waayo mas-uuliyaddiisii weeye yani raaci buu ka yahay oo mas-uul buu ka yahay reerkiisa maadaama uu mas-uul ka yahay waa inuu waxa weeye waajibaadka diinteeda waa inuu baro waxyaalaha saaran ee waajibka ku habay ka mid tahay waxaa ka mid a inuu macruufka amro o wanaagga amro xumaantana u diido oo salaada iyo runta iyo khayrka iyo wanaagga iyo jiiraanka in loo wanaagsanaado iyo xumaanta in layska ilaaliyo iyo waxa weeye xanta iyo marka waxa weye dembiga in layska dhowro waxyaalaha noocaas oo kale iyo waxyaalaha lamidka aad iyo aad waa in looga waaniyo oo waa in wanaaggiina amro xumaantiina ka reebo taas iyadina waxay ka mid tahay waxyaalaha ragga saaran ayay ka mid tahay marka qadarkaasina insha allahu tacala kusoo gabagabaynaynaa ilahayna waxaynu ka baryaynaa inuu marka inagu anfaco dhammaanteen wsala allahu wasalama cala rasuulihi maxamed wallahu aclam